wareegto ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa isbeddel lagu sameeyey maamulka degmada baydhabo waxaa xilka guddoomiyaha degmada laga qaaday cabdulaahi cali watiin waxaana xilkaasi guddoomiyaha loo magacaabay xasan macalin axmed biikole oo xilligii dowladdii cabdulaahi yuusuf mar soo noqday guddoomiyaha degmada baydhabo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waxaa loo magacaabay isaaq maxamed cali halka guddoomiye ku-xigeenka maaliyaddana loo magacaabay cabdifataax cali mursal dhanka kale magaalada baydhabo waxaa lagu xiray wariye cabdiqaadir bare macalin oo ah saxafi madax bannaan oo warbaahino badan oo dalka gudihiisa iyo bannaankiisa la shaqeeyey iyo liibaan ibraahim amiin oo ka mid ah shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadanimada madaxna ka ah mid ka mid ah injo-ooyada maxalliga magaalada baydhabo inkastoo maamulka koonfur galbeed uusan sheegin sababaha rasmiga ee loo xiray labadaasi shakhsi haddana wararka qaar ayaa muujinaya inay ka qayb galeen kulan odayaal ay qabteen oo lagu taageerayay sheekh shariif sheekh axmed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo